أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bishii saddexaad ee rabiicuul awal sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamigaha ee geedo ayaa saaka weerar madaafiica ku qaaday xerada maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada baar dheere ee gobolka geedo maamulka siciid deni ayaa burburin ku bilaabay guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaalla magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari nidaamka daaquudka aala sacuud ayaa sheegay in toddobaatan saddex qof ay ku dhaawacmeen weeraro ay xuutiyiinta ku qaadeen goobo dad reed ay degan yihiin iyo xarumaha tamarta ee gudaha dalkaasi ardayda macadka qorduba faraca deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta macadka ee deegaankaasi maktabka xisbada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa wada howlgalo lagu beegsanayo waxyaabaha mamnuucaadka ee kol hore laga joojiyey wilaayaadka islaamiga iyadoo fagaaro ku yaalla deegaanka iidaana lagu gubay waxyaaba ay gacanta ku soo dhigeen kulan wada tashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee gedo culimmada iyo odayaasha dhaqanka wilaayadaasi ayaa ku soo idlaaday magaalada ceelcadde sidoo kale warkeenna subax ee saaka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku aadan maxaa ka jira in mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay sii laba jibaareen halgankooda jihaadiga ah islamarkaana ay garaacayaan albaabada waddanka geni intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar madaafiica ku qaaday xerada maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada baardheere wararka ka imaanaya degmada baardheere ayaa sheegaya in dhowr madfaac uu ku soo dhacay xerada maleeshiyaadka hirdada ay ku sugnaayeen ee degmada baardheere waxaana jira khasaare cadowga ka soo gaaray weerarkaasi madaafiicda dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ka mina u dhigay maleeshiyaad murtadiina oo dhaqaaq ka waday duleedka degmada baardheere shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga allah maalmihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ee jabhadda wilaayada islaamigaha ee gedo waxa ay sii kordhiyeen howlgallada kala duwan ee lagu bartilmaameysanayo xarumaha ciidamada etoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolkaasi maamulka saciid cabdulaahi dani ayaa burburin ku bilaabay guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaalla magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdilqani maxamed maamulka uu hogaamiyo murtad saciid cabdulaahi deni ayaa burburin ka bilaabay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaas oo saacadii lasoo dhaafay laga barakiciyey qoysas badan tallaabadan burburinta ayuu maamulka shadalla dirirka ah ee puntland si gaar ah uga bilaabay xaafadda golciise ee magaalada boosaaso dadka shacabka ayaa si adag uga hadlay burburinta uu bilaabay maamulka ridada deni muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qoysas badan oo bannaanka loo soo saaray xilli habeen ah oo dadku ay jiifeen cagafna la geliyey guryihii ay deganaayeen waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la barakiciyey guryihii ay deganaayeenna dhulka lala sameeyey oo ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen waxaannu nahay bulshada ku nool ee gol ciise waxaannu nahay saddex kun oo qoys agooma leh curyaama leh iyo ciis leh xabra sirqooyina leh kuwa bira ku boodaya leh cagaf baad nala ka socay madaxweyne habeenka yoomalqiyaamo waa laynila xisaabtamaya waxaad lahayd madaxweyne maalintii xasan shiikh uu duminayay xamar lacag ha loo urursho dadka xasan shiikh bara kicinaayo ha loo urursho ha loo gurmado xasan shiikh waa bahal qabuurihiibuu gatay saaka adaa ka daray saaka bannaankaannu daadsannahay meelaannu u qaxna ma naqaan bogcada kuma lihiin boosaaso guryo kuma lihin wixii aanu ku haysanay oo ku lahayn adaa naga dumiyey gurihii waa kuwa hareerahayga tuunsan hal doolaraan cunno ugu kariyo ma hayo hal doolaraan ku rara ma hayo halkaasaannu taagannahay halkaasaannuna seexanaynaa meel aannu u guurna mana madaxweyne duri ma haysanuba meelaa saaxadaha waanay alaabtaydii oo bannaanka la dhigay baan imaadanoo cadda hamed markaa sagaalka saaca hameenimaa baa alaabtaydii mid la xado iyo mid la qaata gurigayga inta loo soo dhacay alaabtii laga gurtay buntland noocaasay noqotay war annagu muslin ma nihin miya annagu reer buntland ma nihin miya annagu dadkii dalka u dhishay ma nihin miya annagu yuhuud miyaa nahay waa maxay nolosha naloola dhaqmayo waa maxay dhaqanka noola dhaqmay gurigayagana xidhana tagtigna naloo soo dabamaray baa alaabtii bannaanka nala dhigay barna nalaga xaday barna nalaga gurtay waa maxay nolosha nagula dhaqmayo waanay reer buntland miya war ma nihin annagu reer buntland miya waa ka baxnay reer buntland mana nihin reer buntland sagaal soo amani waa guryahayagana loogu soo dhaco alaabtiina laga gurtay oo guryaha cagafna lagu geliyay noloshaa waa maxay nolosha buntland ka jirta waa maxay amay barkii cagafka la iska gelinayo waa maxay alaabta dadka laga guranayo waa maxay guryahooda loo dhacayo hadda alaabtaydii oo dhan barna waa la xaday barna waa maqan madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ashaadala dirirka ee saliibiyiintu dalka ka dhisteen ayaa isaga dayda dulmiga iyo dhibaateynta dadka shacabka ah dadka dhacdada burburinta boosaaso ka hadlay ayaa sheegay in dani uu qaaday jidkii uu u furay xasan gurguurte oo ah boobka iyo burburinta dhulka danta guud iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay mahadsanid cabdulqani nidaamka daaquudka aala sacuud ayaa sheegay in toddobaatan iyo saddex qof ay ku dhaawacmeen weeraro ay xuutiyiintu ku qaadeen goobo dad rayd ay degan yihiin iyo xarumaha tamarta ee gudaha dalkaasi walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan eegaya dowladda daaquudka sacuudi arabiya ayaa ku eedeysay kooxda xuutiyiinta shiicada yemen inay weeraro ku qaadeen goobo rayda iyo xarumo dhaqaale oo ku yaala gudaha boqortooyada iyadoo ugu yaraan toddobaatan saddex qof ku dhaawacmeen kuwaasoo ay ku jiraan haween iyo carruur siday sheegeen muslimiinta ala sacuud weeraradu waxay beegsadeen deegaano iyo xarumo ku yaala gobollada abha khamiis mujaad jiisaan iyo najraan oo dhaca koonfurta dalkaasi afhayeenka isbaahisiga sacuudiga uu hogaamiyo ee ka dagaalama yemen sareeyo guud turki almaliki ayaa weerarada ku tilmaamay koror halis ah oo dagaalka ah isagoo sheegay inay xadgudub cad ku yihiin madax bannaanida sacuudi arabiya islamarkaana khatar ku yihiin shacabka iyo dadka dalka ku nool wasaaradda tamarta sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay in aruurnimadii shalay la weeraray dhowr xarumood oo ka tirsan waaxda tamarta weeraradaasi ayaa sababay dhaawacyo iyo dab ka kacay goobo kala duwan taasoo keentay in si ku meel gaara loo hakiyo qaar ka mid ah howlihii xarumahaasi ka socday dhinaca kale xuutiyiinta ayaa sheegay in weeraradooda ay jawaab u aayeen in ka badan boqol iyo labaatan duqeyn ah oo ay ku eedeeyeen sacuudi arabiya inay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay ka fuliyeen yemen afhayeenka ciidamada xuutiyiinta yaxya saree ayaa sheegay in ciidamada yemen ay fuliyeen howlgal ballaaran oo fogaan dheer ah iyagoo isticmaalay daraasiin gantaalo balastiig ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn xuutiyiinta ayaa sidoo kale sacuudi arabiya ku eedeeyey inay duqeymo ka geysteen gobolka tacis iyo xabsiga ku yaala gobolka aljuuf halkaasoo ay tilmaameen in ugu yaraan toddoba qof lagu dilay nidaamka daaquudka ala sacuud ayaanse weli ka hadlin eedeymahaasi dagaalka yemen ayaa sii xogeysanaya xilli ciidamada tabarta daran ee dowladda yemen ee sacuudigu taageero ay siiso ay wadaan weeraro ragaal celisa oo ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan dhulal xuutiyiintu gacanta ku hayaan dagaalada ayaa hadda ku fiday gobollo badan oo ay ka mid yihiin tacis xudayda alleela ma'rib aljuuf iyo albayda iyadoo ciidamada dowladdu ay isku dayayaan inay cadaadis badan saaraan xuutiyiinta hay-adda caafimaadka adduunka wax loogu yeero ee markaa magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa sheegtay in tan iyo afar iyo labaatankii agoosto ay dagaalada yemen ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen kun toddoba boqol iyo siddeed qof halka in ka badan labaatan iyo kow kun oo qof ay ku barakaceen dagaaladii ugu dambeeyey xaaladda ayaa iminka muujinaysaa in colaadda yemen ay mar kale isu beddeshay dagaal ballaaran oo saameynaya dalalka gobolka iyadoo weerarada ka socda yemen iyo kuwa lagu qaadayo gudaha sacuudi arabiya ay sare u qaadayaan walaaca laga qabo in dagaalka uu sii fido mahadsaned abuusheyba ardayda macadka qordoba faraca deegaanka mukeyle ee walaada islaamiga ee hiiraan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta macadka ee deegaankaasi walaalkeen saadaq muumin ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya nacadkeenaan qurdubo nacadkeenaan qurdubo hambalyo hambalyo hambalyo micnayiyo magaxweynba ardaydeenay ka muuqdaane macmuul iyo macaliminba waalidkeenaan horseeday inaan maanta hormar gaarno ardayda dhigata macadka qordoba ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa sameeyey bandhig cilmiyada cajiiba ah kadib munaasabad ka dhacday deegaanka muqayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan bandhig cilmiyeedkan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culummo nabadoono waalidiin iyo waxgaradka deegaanka muqayle iyagoona bogaadiyey dhanka kalena soo dhoweeyey horumarka waxbarasho oo ay ku tallaabsadeen owlaadooda ardaydan dhigata macadka qordoba ee sameeyey bandhig cilmiyeedka ayaa soo jiitay indhaha mas-uuliyiinta iyo martidii kasoo qayb gashay munaasabadda waxaana ka muuqatay firfircooni iyo kalsooni ka turjumaysa aqoonta ay u leeyihiin cilmiga ay soo bandhigayaan مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيوفنا الكرام أرحبكم بأيد مفتوحة وقلوب منشرعة طبتم وطاب ممشاكم وبعد ترحيب أود أن نقدم إليكم بعد التعرض الذي يقدمنا طلبة معهد القرطبة قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من كان يريد الدنيا فعليه العلم ومن كان يريد الآخرة فعليه العلم لذلك فالواجب على المسلم أن يتعلم العلم ويعمل به وأن يتعلم الآخرين والعلم كنز لا يفنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة القاسية هي مكية وآياتها 26 آية بسم الله الذي يساق بالعون يا لي الرحمن حريص قون حريص اللي الرحيم حريص قاس مؤمنين تون حريص هل أتاك مكوي بن محمد وحديث القاسية مدة واحدة وشور كذا وجوه جيار يومئذ ما ننتاس خاشعة تيد ليس عاملة تي عمل فشوى ناسبة أداش تصلى وحيقنيس نار النار نار تصو حامية كلل الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال الأول ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا جواب التجويد لغة التحسين التجويد اصطلاحا اصطلاحا علم يعرف بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون dhanka kale ee waxaa goobta munaasabada ka hadlay qaar ka mid a culimmada iyo waalidiinta ardayda iyagoona dareenkooda ku muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin bandhig cilmiyeedkan ardaydu ay ka sameeyeen deegaanka muqayle aad iyo aad baan u faraxnay galabta waa faraxsan nahay haddaan nahay maaragtay culimmadii ama maaragtay odayaashii ama akhyaartii ka soo qayb gashay aan nahay waxaan dhihi karnaa macahadu qordow waana farax geliyey wax aad iyo aad u qiimo badan soo soo bandhigay cilmigii baa la soo alcilmu caynun culammadu waxay dhahaa alcilmu mamaho alcilmu caynun calba cilmigu waa ilba caan oo biyo ah soo ma jeed hadduu cilmiga ahaan lahayn xalaashii xaaraanta lama kala garateen dadka waa isku furnaan lahayeen soo ma jeed waxaan raacinaa si odayaashu uga hadleen culummadu uga hadashay cunug caawum gow dhasho waa lagu faraxsan yahay bacda taxiya allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale marka labaad macallimiintii juhdigan intaan dhan bixisay ardaydan soo saartay iyo waalidiintii ardaydaan dhashay oo maarta ayagana ku sabreen ayaan u mahad celinaya macadka qordoba afar ciise deegaanka mukayle ayaa ka mid ah amadaarista iyo macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ka qayb qaadanaya kobcinta iyo sare uqaadidda waxbarashada jiilka soo koraya mahadsanid saadaq maktabka xisbada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa wada howlgalo lagu beegsanayo waxyaabaha mamnuucaadka ee kol hore laga joojiyey wilaayaadka islaamiga dalka iyadoo fagaara ku yaala deegaanka iidaana lagu gubay waxyaaba ay gacanta ku soo dhigeen duulka ganacsiga ee lagu libamaylanaa beesadiina dantina anka dheelana duulka oo ganacsiga eh isku day walaayo eh darxumada gaalada wade dibanasku dhika dantin fiirsadaha shilinkiin walaa haddii lagubaha dabka saara uun argahana beesaha ka gaden muddooyinkii lasoo dhaafay deegaano dhowr ah oo hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa si aada uga socdaa howlgallo ballaaran oo looga hortegayo waxyaabaha mamnuucaadka ee kol hore laga joojiyey deegaanada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya howlgalladan oo ay wadaan ciidamada xisbada waxa ay ka fuliyeen deegaano ay ka mid yihiin madiina dharqo buulo barako xagarka roobaay iyo deegaano kale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay si gaara deegaanada u dhow magaalada baydhabo inta badan ciidamada xisbadu waxay beegsanayeen waxyaabaha mamnuucaadka ee laga joojiyay wilaayaadka sida bacaha iyo waxyaabaha dhacay ee lagu iibinayo meheradaha ganacsi ee ku yaala deegaanada hoostaga magaalada baydhabo fagaaro ku yaala deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo waxaa saacadihii la soo dhaafay mar kale la isugu keenay agab isugu jira waxyaaba dhacay iyo kuwa mamnuucaadka ah oo ay gacanta ku soo dhigeen kadib howlgalladii ciidamada xisbadu ay ka sameeyeen deegaanada aan kor ku soo xusnay malaaqiida iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee bahay oo ku sugnaa halkii lagu gubayey agabkaasi dhacay iyo waxyaabaha mamnuucaadka ayaa aad u soo dhoweeyey tallaabooyinka ciidamada xisbada iyagoo sheegay inay kala shaqayn doonaan ilaalinta badqabka bulshada waa kuwan qaar ka mid ah malaaqyadii ka hadlay halkii lagu gubayey agabkaasi madudumayba dareeray xamlo oo mamnuucaadka lakala dagaalamo oo xisbada degmada maxaafadada baydhabo nasuubiyaasi xamladaas oo ilaa intii goofgaduud laha ku bilaawa ilaa buulo baraka goorisana xagarka intii maxaafadada degmada baydhaboaba hoos kooyaasa oo ka dareertay xisbada kawadii shaqadaas walaala kala dagaalamayna haayeen shiiyaalka oo mamnuucaadka ahoo la mamnuucay cinda sharci kaman laka mamnuucay xarakadana mamnuucday yaana dagaalkaas dadka saabsanaay hata sacdun mayba surugnaha wali bacooyin haay iyo wali kale marada khafiifka haytay oo bilaanta gaadadaasi jirka ilaahay marsiya kumuuqda gaadadaasi iyo ilaahay marsiya marag digaaga marag jubbaga bariismayaay wala leey iyo daawooyinka dhiyan ilaa ada raashinka dhiyay taaragdis dhammaatay antaasba lahgubaay hata sacdumayba surugnahay oo walaay lahkuusi lugubahay alang mooqaal ma laakiin waaba mooqaal hota laduubahay kale male laakiin may nin muudaha walaay dhon lugubahay ugahayan marka insha allahu tacaala mayba ciidanka mahadsinyinaha xisbada degmada mayban kama hadnagaanaha dadaalka iyo suubiyan iyo juhdiga iyo dadaalka iyo geliyan aan kama hadnagaana onunu mayba la garab taaganaha ilaahay marshiyaha walalaalay walay yoba xaka olosaada inayna lafadooda inaya diyaaran unoo odayaalkii ilaahay marshiyaha beelogi degaasii gobolkii baay sacdan wali fiiriyohayne walay aragday la reebay islaamka reebay oo laxaqobday la gubahayo karsurugna waana raallika in waana karaahoysadahayn mayweeli aa'id yaa laka gubahay daliila laka gubahay adiicullaaha wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum ulil amriga walay hay reeboy er waybu ah munkaranagadaanu walweele saasalan gube marka saas daraadiye ba aragda daliil shee eta ilaahay baa ka mahadsan marka shareecadii oo la fuliyahay khamsatul kuliyaadki hoolagaasay dadka walan degi maaynanin degna ma ah marka wal allaala oh laku digay ilaahay kitaabshii dadka xukumow ku digeen mujaahidiinta ku digeen hooba laku heruwaay amar kaleeba ku dhalada aasanimay ku dhaladaas kama hasinyin weliba reebowshoyni eedleen reebo aragday lankoono ina iskuwadane lankoono ina iskubaa saasbahayt weli jeebaa la gubaay gobolka walaa laka gubahay dee badana kumaata walbadana laka gubi oo aragda ilaahay lakakacaasa garooway sida jaadka sida tubaakada sooda ma aragna kaneenka leeraw karaamatoo leeraw walba ashanyaa laka gubaay gobolka haanlay malka bilaawahay marka dee intaasbaa ka faraxsagna waana garab taagagna wali faraana umata walaylan reebna badan walayla reeba ini ku hiran ciidamada xisbada ee u taagan faridda macruufka iyo reebidda munkarka waxay muddooyinkii la soo dhaafay sii kordhiyeen dadaalada looga hortegayo waxyaabaha mamnuucaadka iyo kuwa dhacay ee lagu iibiyo meheradaha ganacsi ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoo tallaabadan ay si isku mid a u soo dhoweeyeen bulshada qaybahooda kala duwan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee gedo culimmada iyo odayaasha dhaqanka wilaayadaas ayaa ku soo idlaaday magaalada ceelcadde walaalkeen casaam carafaad oo kulankaasi ka qaybgalay ayaa warbixintan inooga diyaariyey munaasabaddan ahayd kulan wadatashi oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee godo culimowdiin iyo golaha dhaqanka wilaayadaas ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gedo kulankan oo looga hadlayay horumarinta dacwada la dagaalanka jahliga iyo kor u qaadidda jihaadka ka socda bariga afrika ayaa waxa uu socday muddo saacada ah kulankan waxaa qayb ka ahaa culimaudiinka wilaayaadka islaamiga oo kale ah sheekh fu'aad maxamed khalaf iyo sheekh cabdiwaaxid isxaaq mudey iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan
towsiyaadka horta marka hore ilaah in laga baqo subxaanau wa tacaala midda labaad waaqica maanta aan ku nool nahay ummaddu inay la socoto ummad waxaan nahay soomaaliyeed muslimiin geeska bariga afrika degan lagu soo duulay cadow ku soo duulay ujeedadiisan ay tahay dadku in diinta ay ka baabi'iyaan oo muxuu aha adduunyada ay ka baabi'iyaan oo khayraadka bad iyo beriba ummaddan maanta waxaa la ogsanaya laba magac bay siitaa magac islaam iyo magac soomaaliyeed gaaladu ay ku heshiyeen labada magacba in la tirtiro oo ummadan hadday islaam ahayd kirishtan iyo waxyaalahaas loo bedelo hadday soomaali ahaydna magacaasoo dhan meeshaba laga saaro oo ummad la kala qaybsaday oo etoobiya iyo kenya lagu kala daro in ummaddaa laga dhiga runta ummadda waxaa kusoo wajahan khatar aada u weyn haddayn ummaddu baraarugin oo aan laga hortagin maanta hadda weli waa dhaqannahay oo wax badan baa noo dhaqan waxaa la rabaa in dadka waxgaradka dee culummada iyo dee nuqabada iyo walaayaadka dhammaan waxaa la rabaa qadiyadaas runtii in laga hortaga qadiyad la fudaysan kara maaha ummaddu khatar baa kusoo wajahan qadiyad laga aamusi karana maaha in la dhawaaqo ummad ilaa annaga hormuud u ah marka in cadowga kusoo wajahan ummadda oo aan waxba u hambayneyn in marka ummadda cadowgeeda la tuso firqatu naajiya waxay ku badbaaday dariiqii rasuulka iyo saxaabaday raaceen inaanan caqiidadayada aynan tamyiic gelin murtadiin inaanan waxba ku darsanin ilaa inaan toobad ugu yeerayno mooye taana waa midda labaad ayaan ugu yeerayo muslimiinta midda saddexaadna jihaadka in la xoojiyo oo dadku ay jihaadku shaarekaan waana maanta gaalo ilaahay baa sii wada oo jebinaya arrin baa alla doonaya arrinkaasna alla waa dhammaystiri doonaa oo ah raayadan tawxiidka alle inuu kor yeelo allana waxaan weydiisanaynaa kuwa uu xaqa ku sugo sababtoodana muslimiinta ku hadaayeeyo oo ku hanuuniyo inuu alla naga dhigo sidoo kale intuu kulankan socday ayaa waxaa iyagana dhankooda ka hadlay golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gedo iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan oo dhaxalgal ah bulshada muslimiinta oo soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaya marka koowaad alle subxaana watacaala inay ka baqaan marka labaad inay ku dhaqmaan shareecada islaamka iyo diintooda ay ku dhaqmaan marka saddexaad cadowgan kusoo duulay dalkooda oo gaalada ah inay la dagaalamaan iskana difaacaan dalkoodana kala baxaan sharaftooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigoodaba ay ka ilaashadaan waa mu'tamar wuxuu ahaa tashaawuri eh wuxuuna ka mid ahaa kulan saddex geesood eh waxyaaba looga hadlayana waxay ahayn sidii maaragtay ummadda muslimiinta eh tawxiidka loo gaarsiin lahaa dacwada kor loogu qaadi lahaa masaalixoodana looga shaqayn lahaa la isuna kaashan lahaayoo maamul iyo shacabbu maarata aan isu kaashan lahayn annagoo maaragtay shareecada islaamka maaragtay taxriirinayno oo boorinayno oo sidii maaragtay kitaabka iyo sunnada nebi maxamed kor loogu qaadi lahaa sukaashanaga sidaas u ahaa waa in maaragtaa ummaddana dacwada la gaarsiiyo nimaan dacwo la gaarsiinin jihaad ma fahmo oo gaalada iyo dhagarteeda midna ma fahmayo awalan in ummadda dacwada la gaarsiiyo kadibna aan dalkanagii iyo diintanadii iyo cirdiganaga inaan difaacana aad baan ugu farxsanahay in laga hadlo dacwada sida aad og tahayna waxa aan ku taagannahay ama aan ku dhaqannahay ama adduunyaduba aan ku dirirayno waa dacwada dadka in la gaarsiiyo loo sheego kitaabka ilaahay loogana digo daaquudka iyo dulmiga iyo gaalada waxay wadaan ahdaafta marka noocaas ah waa culummadu xambaarsan tahay walaayadana uu yahay ahmiyaddeeda koowaad iyo teeda labaad in la isugu imaado oo amrum shuura sidii ilaahay uu yiri loo fariisto oo looga hadlo waxaan isleeyahay waa arrin muhiima waxaan soo dhaweynaya ugu dambayntii waxaa munaasabadda kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona la dardaarmay bulshada muslimiinta gaar ahaan bulshada ku nool wilaayada islaamiga ah ee gedo ugu horreyn ummadda waxaan leeyahay reer gedo guud ahaan ilaahi subxaana wa tacaala amarkiisaan qaadanno oo ah wactasimuu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisaan ku walaalownay ummaddaana wax awelkeeda iyo aakhirkeeda ay ku hagaagayaan waa kitaabka iyo sunnada inay qabsadaan taa waa qodob qodobka labaad een ummadda ugu baaqaya waxay tahay ummadda maantu way jehaysatay xaqina wuu cadyahay baadilkina wuu cadyahay waxaan ugu baaqayaa ayagana inta dhanka kale inta codkaiga maqlaysa ee geyga ku nool oo waxaa weeya maanta warkaiga dhegeysanaysa waxaan leeyahay wanamiyow ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa nasri buu nooga baahan yahay aanu nusurayno waadna arkaysaa cadow ilaahi subxaana wa tacaala asagaa isbahaystay annagana waxaan idinku baaqayaa kitaabka ilaahi subxaana wa tacala inuu nusraysaan u gargaartaan haddaad ilaahay u gargaartaan ilahay wuu idin gargaara subxaana wa tacaala in tansurullaaha yansurkum ilaahi subxaana wa tacaala haddaad i gargaartaan ilaahi wuu idin gargaaraya waxaanu leenahay kitaabka ilahi u nusrayno dad u gargaar aan noqono kulankan tashaawariga ah ee u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado culimo udiin iyo golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gado ayaa qayb ka noqonaysa kulamada dardarta leh ee wadda wilaayada sarena lagu qaadayo horumarka dacwada la dagaalanka jahliga iyo garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika iyadoona qabaa'ilada dega wilaayada ay dooranayaan hoggaan ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsaned cazaam dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan maxaa ka jira in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay sii laba jibaareen halgankooda jihaadiga islamarkaana ay garaacayaan albaabada waddanka geni waa kan walaalkeen marwaan maxamed macadka daraasaadka arrimaha amniga ee qaaradda africa i s s ayaa daraasad cusub oo dhowaan uu sameeyey ku sheegay in jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee halganka jihaadiga ah ka wada saaxalka iyo saxaraha afrika ay garaacayaan albaabka dalka gini sida daraasaddu ay sheegtay waxaa si weyn isku soo taraya walaaca laga qabo in jamaacadu ay halgankeeda ku fidiso dalal uu ka mid yahay waddanka gini kaasoo deris la ah dalka maali oo qarka u saaran in gebi ahaanba ay la wareegaan jihaadiyiintu weerarada ay mujaahidiinta ka geystaan gudaha maali gaar ahaan meelaha ku dhow xuduudbeynaadka gini ayaa si weyn u sii xoogeystay labadii sano ee lasoo dhaafay meelaha la beegsaday waxaa ka mid ah baro kontarool oo boolis iyo gooba ku dhow sohdinbeynaadka gini halkaas oo macdinta ay ku qadaan shirkado shiineys ah bar kontarool oo ku taalla magaalo dhacdo koonfur galbeed maali oo konton kilomitir u jirta xuduud beynaadka gini ayaa ka mid ah goobaha ay mujaahidiinta weerareen sidoo kale afartii luuliyo waxay weerar ku qaadeen xabsiga kenyaruba sidoo kale tan iyo horaantii bishii mey waxay warbixintu sheegtay in mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay marar badan xanabaada kusoo rogeen waddada isku xirta caasimada boomaka iyo magaalada korimiila oo ku taalla xadbeynaadka maali iyo gini dhaqaaqa xooliga ku socda ee mujaahidiinta ayaa warwar xoogan ku beeray mas-uuliyiinta dowladda waxaana maamadiya oo ah madaxweynaha gini uu asaasay xarun loogu magacdaray taliska howlgallada gaarka ah kaasoo looga gol leeyahay kahortaga faafitaanka mujaahidiinta hindisahan ayuu macadka i s s ku tilmaamay mid dowladda gini ay isaga inatiraysa nuglaashaha ka jira gudaha dalka iyadoo tilmaantay suurtagalnimada in mujaahidiinta maali ay kusoo fidaan gudaha gini kana samaystaan shabakado iyo saldhigyo military waxyaabaha suurogeliya in jihaadiyiinta isfidiyaan ayay daraasaddu ku tilmaantay inay ka mid tahay xanibaadda jamaacadu kusoo rogtay iyo socodka waddooyinka muhiimka ah ee maali ku xidha senegaal iyo iforkusti iyo go'doominta caasimada bomaco institute for security stades wuxuu daraasadiisan si cad ugu sheegay in marka la fiiriyo kobaca awoodeed ee mujaahidiinta iyo nuglaashaha ka jira gudaha waddanka gini ay suuragal tahay in jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay baroosin ka dhigato gudaha waddankaasi sababa la xidhiira xanibaadda saaran waddooyinka waaweyn ee boomaaka ku xidha waddamada senegaal iyo afarkusti ayaa maamulka goodoonsan ee maali ku qasbay inuu ka fikiraa u wareegidda jidka ku xidha dalka gini balse sida ay daraasadu ka dhawaajisay qorshahaas ayaa laftarkiisa keeni kara in mujaahidiintu ay howlgalladooda ku ballaariyaan dhanka waddada bomaaka iyo kormiila fariid rig abi ah oo ah aasaasaha center for african security and strategic stades ee dalka gaana ayaa yidhi isfidinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxay hadda noqotay khatar dhab ah oo aada u soo dhowaatay waxaanu dhaqdhaqaaqa kasoo bislaanaya xuduudaha waqooyiga gaana oo isku diyaarinayaa inuu noqdo imtixaan weyn oo ka dhan ah adkeysiga dimuqraadiyadda dalka sidaas darteed casharada laga bartay saaxilku waa kuwa aada u adag sidoo kale jessic moodi oo la shaqeeya machad dabagal ku sameeya howlgallada mujaahidiinta ayaa isna yidhi dhaqdhaqaaqyada laga arkay saaxilku waxay cashar muhiim ah u yihiin dalalka ku yaala xeebaha maadaama jahaadoonku ka faa'iidaystay fursado badan oo aagaasi ka jira dhanka kale the sofan center oo ah hay-ad diiradda saarta arrimaha amniga oo fadhigeedu yahay new york ayaa sheegtay in go'doominta shidaalka ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ku dhow hal sano ay muujinayso awooddeeda xil ay gacanta ku hayso dhul baaxad leh kuna tallaabsanayso taqadum ballaaran silsiladaha sahayda ee dowladda militariga ee maali waxay weli wajahayaan ayay tiri warbixintu khatar deg deg ah oo aada u daran taas oo daciifinaysa nidaamka dabadhilifka ah ee bomaco maadaama inta badan uu ku tiirsan yahay waddooyinka dhulka the sofan center waxay sidoo kale sheegtay in saadka iyo gaadiidka militariga ee dowladda uu si weyn hoos ugu dhacay sababaa la xiriira badnaashaha bara kontarool weerarada gaadmada ah iyo miinooyinka dhulka lagu aaso ee jamaacadu ku leedahay hareeraha caasimada arrimahan isbarkan ayay warbixintu sheegtay in dowladda riddada maali ay ku qasabtay inay isticmaasho habab kale oo qaali ah oo ay ku jiraan kolanyo hubaysan oo joogto ah oo ilaaliya sahayda si qayb ka mid ah agabku u gaaro caasimadda bomaco shixnad ka koobneyd gaadiid militari oo ruushku siiyey bomaco oo dhowaan lagu dejiyey dekad ku taalla togo kadibna dhulka loo sii marsiiyey maali ayaa sida ay sheegtay warbixintu muujinaysa sida ay xaaladda amni iyo cunuqabataynta usii adkaanayso baaritaan ay samaysay hay-adda cilmibaarista c for a d s ay ku ogaatay in ruushka si weyn u isticmaalo diyaarado iyo shabakadaha gaadiidka cirka oo aada u kharash badan si uu sahay ugu geeyo saaxilka sababtoo ah waddooyinka dhulka ayaa noqday kuwa intooda badan mujaahidiinta ay saydareeyaan awoodda xukuumadda militariga maali ay u leedahay inay dadka ku qanciso siyaasadeeda ku dhisan hirgelinta qawaaniinta gacan kurrimiska ah ee dimuqraadiyadda ayay warbixintu tilmaamtay inay sii daciifayso taas oo mar kale muujinaysa xaaladeeda nugul jahadiyiinta ayaa warbixintu carabawday inay iyaguna dhankooda wadaan guluf dacwadeed aada u xoogan oo ay ku muujinayaan gaalnimada ay dhex dabaalanayso xukuumadda boomaaco iyagoo geysta kalena soo bandhigaya nidaamkooda ku salaysan isku xukunka shareecada islaamka weerarkii dhacay shan iyo labaatankii abriil ayuu warbixintu sheegtay inuu bannaanka keenay in mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay leeyihiin awood ciidan oo aada u nidaamsan oo casri ah waxaana taas sii caddeeyey ayay tiri warbixintu weerarada isku dibridin ee ka dambeeyey howlgalkaasi majaalada a d f ee uu soo saaro taliska africom ayaa iyadana sheegtay in weerarkan oo lagu dilay wasiirkii gaashaandhigga maaliya isagoo gurigiisa jooga uu sii xoojiyey aragtida ah in jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin ay maalin uun la wareegi doonaan maamulka maali wargeysku wuxuu tilmaamay in jamaacadu ay ciidanka dowladda iyo calooshood ushaqaystayaasha ruushka ku qasabtay inay ka saarto waqooyiga dalka gaar ahaan intii lagu jiray isla howlgalkii lagu dilay wasiirkii gaashaandhigga ee saadiyo kamara david dookhan oo ah falanqeeya arrimaha amniga ayaa warbixin uu qoray oo uu soo saaray macadka caalamiga ah ee wax loogu yeero la dagaalanka argixisada ayaa isagoo ka hadlay howlgalka lagu dilay wasiirka waxa uu yidhi weerarkan baaxad weyn wuxuu bannaanka soo dhigay nuglaanta taliska militari ee uu hogaamiyo asiimi guwita sidoo kale majaalada a d f waxay qirtay in mujaahidiinta maaliya heleen fursad ay si weyn ugu ballaariyaan howlgalladooda kuna fidiyaan adeegyadooda ay doonayaan in kudhaqanka shareecada ku gaarsiiyaan dhul aad u ballaaran falanqeeya amniga qaranka nigeria ka tirsan oo lagu magacaabo fulaan nasrullah oo wargeysku soo xigtay ayaa walaac xogan ka muujiyey isfidinta jamaacada waxaana carabka ku dhuftay in dalka maali oo keliya aysan ku ekaan doonin isagoo hadalkiisa sii wata ayuu si cad u sheegay in jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin marka ay kasoo farxashaan waddanka maali ay u jihaysan doonaan sidii dalalka gobolka oo dhan ay u gaarsiin lahayd ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu